markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya cashe ibraahim aadan iyo jacfar kuukaay
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo jacfar kuukaay jacfar ow dhambaalka ugu horeeya ayaanaanba sugine bal usoo qaba dhegaystaha ama dhegaystayaasha soo dirsaday waa hagaag caashaay warqadda ugu horraysa dhankayga haddii aan soo qabto waa hambalyo aroos wacan baa la yidhi waxaana diraya dadka kale ah axmed cali guure cali aadan maxamed nicmaan jaamac maxamed aamine muuse maxamed cabdixakiim salebaan maxamed maxamed cali caalin suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye maxamed muuse maxamed iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga baa la yidhi daafaha caalamka waxay hambalyo aroos farxad la gaarsiinayaan axmed cismaan aadan iyo marwadiisa qaaliga malyuun maxamed oo ku aqalgalay magaalada burco gaar ahaan hoteelka isha burco sagaalkii bishan ducada iyo heestuna waa daadihiyeyaasha barnaamijka baa la yidhi caasha tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi dhinacaygana haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto waa haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahra bashiir maxamed iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo saciide axmed cabdi iyo cayni aadan maxamed iyo luul aadan maxamed jamaal aadan maxamed iyo cabdirasaaq aadan maxamed iyo cumar aadan maxamed iyo eedo nuurto xasan iyo habaryar shanqaro baa la yidhi maxamed cali magacaygu cusub shanqaro waa shanqaro maxamed cali waxay ku magac dheertaha shanqaro madey iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo xaawo xasan cusmaan xaawo luul bay ku magac dheer tahay iyo caruurteeda dhammaan dadkaasoo isku duuba baa la yidhi waxay tahaniyada dhalasho oo farxad badanna ay ku dheehan tahay u dirayaan aadan maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi degmada dhaarkenley xaafadda buulo xalfoy baa la yidhi waa xaafadda buulo xalfoy waa xaafadda iyadan igu cusub oo ku taalla muqdisho waa tahay wiilkaasi waxaa loogu magac daray baa la yidhi haaruun aadan maxamed soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii dd waa tahay waan gartay waa kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin anigana haddaan raaciyo heesta ugu horeysa ee barnaamijkana dhegeystayaasha barnaamijkan dhambaalada usoo dirsaday iyo kuwa dhegeysanayaba waxaan jacfuro usoo qabanayaa heesta maysiray jacayl iyo codka xasan diiriye faarax
may sudhay hogaano may saaray heeryo may yidhisadcaalo may saaray waayo may badaysadeedo masurmiyey haraadow maw soo malhaado surmiyey haraadow maw soo malhaado sunnooyiyo walaaqyo ma isii idacaaro weliba saasabaya sunnooyiyo walaaqyo ma isii idacaaro weliba saasabaya aayo sara mayla duulo may geeyay samaado may siday ku yaalo may sacaba tumayo sara mayla duulo may geeyay samaado may siday ku yaalo may dhigaysa laalo dhulka may sugayo may soori waayo salaan may gu dhaafo may dhigaysa laalo dhulka may sugayo may soori waayo salaan may gu dhaafo sunooyiyo walaabayo ma isii idacaro weli ma isaasabaya sunooyiyo walaabayo ma isii idacaro weli ma isaasabaya sixir mayu baabo unma isaloolo sonkor maygu darayo maka seexan waayo sixir maygu baabo bunma isaloolo sonkor maygu darayo maka seexan waayo موسوعي وايو سلم كذايو صور ما يهرقادو ما يسبابك هارو موسوعي وايو سلم كذايو صور ما يهرقادو ما يسبابك هارو sunooyiiyo walaaqiyo ma isii idacaro weli ma isaasabaya sunooyiiyo walaaqiyo ma isii idacaro weli ma isaasabaya weli ma isaasabaya weli codkaasi ma macaan ee isaasabaya.
xasan diiriye haddaannu intaa kaga nimaadno caashaay warqadda xigta haddaannu u gudubno waa hambalyo waxaana diraya dadka kale ah aadan isaaq cumar cabdiqaadir ibraahim buulle aadan ibraahim xareed aadan shuqul cabdinuur aadan fooley aadan isaaq cali yuusuf maxamed idriis maxamed aadan ibraahim cabdirasaaq aadan ibraahim dolli ilyaas maxamed cabdi zakariye aadan ibraahim cabdirashiid xasan aadan maxamuud ibraahim cali farxaan cali maxamed farxaan dhanaawe nuux cali lesow cabdi nuux cabdi ibraahim maxamed shirwac dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo weliba dibadda waxa ay tahniyad aroos u dirayaan injineer cali isaaq cali iyo doctoreso faadumo cabdilcasiis cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo saddexdii bishan labaad ee sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaannu leenahay isku waara oo kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin anigana amiin ayaa raacinayaa dhambaalkan waxaa la yidhi waa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab buu ku magac dheer yahay waxaan fariintan ka soo qorayaa buu yidhi magaalada goldogob gaar ahaan wuxuu leeyahay shimbiraale waa tahay waxaa hambalyada farxadda aroos aan la wadaagaynaa buu yidhi farta iyo faraatiga waa tahay geeyada iyo faraska iyo boqorka iyo boqoradda nolosha ku midooba waa tahay waxaa kale buu yidhi rafsanjani maxamed bundiid iyo kowthar maxamed indho oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer afartii bisha februari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaan leeyahay buu yidhi isku waara oo noqda kuwii ubaad khayr qaba kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka jacfar wahagaag caashaay waxaan jeclaan lahaa inaan dhegaystayaasha iyo weliba dadka hambalyada iyo tahniyadda loo dirayo u soo qabto heesta la yidhaahdo baashihii adduunko waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fanaanka cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanadda caasha cige
burhcadiyo dugaagane rabbi kuguma bigin biyadahawlamoodii wadigan daquuli isinkiyo qur-aankiyo burdahaan ku raacshu ku bala xijaabo burhcadiyo dugaagane rabbi kuguma bigin ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habedeli jacaylkiina wacadkana habeenayn habeenayn habedeli jacaylkiina wacadkana habeenayn habeenayn
biligiyo warkaago adiga burudkaba bulshadougu haystee baashihii adduunko waxay busharaa biligiyo warkaago adiga burudkaba bulshadougu haystee baahida kalgacalke bartamaha wadnahayo badankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonay oo qoolsano hadiya kala baadiyowne baahida kalgacalke bartamaha wadnahayo badankayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn oo qoolsano hadiya kala baadiyowne ballow wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame ballow wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaame axdibaajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin axdibaajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin
barigaan dhallaannimo caqligeenu buxsamin cishqigii bilaamiyo hadal baraashadeeni birtanu afaystay barigaan dhallaannimo caqligeenu buxsamin cishqigii bilaamiyo hadal baraashadeeni birtanuu afaystay ku talaalay boogaha bogeeyo halbowlaha wuxuu soo butaaco hadba inagu baahaba waynagan badwayntii halkii ugu ballaadhnay labaxaad digayni ku talaalay boogaha boga iyo halbowlaha wuxuu soo butaaco hadba inagu baahaba waynagan badwayntii halkii ugu ballaadhnayd labaxaa digayni ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habadeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn habadeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn
waholyowga caashaqo hortuuna bare bixisada abuuriyo badka cudure aan hadhin adiga bayaashee waholyowga caashaqo goortuuna bare bixisada abuuriyo barta cudure aan hadhin adiga bayaashee bidanagu lamaariyo hadba carami biirtiyo waabaaya badato bugta wuxuu ahaadaba waa kaa barbaare beeleelkiyo dabkiisi bixiyaha dhaafe bidanagu lamaaniyo hadba carami biirtiyo waabaaya badato bugta wuxuu ahaadaba waa kaa barbaare beeleelkiyo dabkiisi bixiyaha dhaafe
haddii aannu intaa kaga nimaadno heestaasi baashihii adduunkow oo ay si wada jira ugu luuqaynayeen cabdiraxmaan dheere iyo caashacige caashaay haddii aan laaco warqadda xigta waa hambalyo aroos farxad leh waxaana diraya dadka kale ah baa la yidhi xasan aadan barre maxamed faarax beeley xasan aadan deerow cabdulaahi guhaad aflow sacdiye bacadle farxiyo bacadle caawo bacadle cabdilaahi bacadle maxamed bacadle caasho bacadle maryam bacadle caasho barre muna barre cabdirasaaq barre hooye dahabe aadan jawaahir barre hooye saynab cabdulaahi barre xafso barre yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey dhammaan ilmo reer buule cabdi garuun xaaji cabdiraxmaan maadey maxamuud cumar ibraahim sagaar cabdi cabdulaahi sagaar buulle cabdi garuun iyo xaaskiisa nuuriyo saalax dhammaan dadkan oo kala jooga kanada london norway nairobi mandheere iyo beled xaawo waxay hambalyo aroos u dirayaan baa la yidhi caashaay boqorka faraska arbaha faarax xasan bacadle iyo mulki buulle cabdigaaruun oo meherkoodu uu ka dhacay degmada mandheera maalinnimadii jimcaha taariikhduna ay ku beegnayd koob iyo tobanka bisha labaad ee sannadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka isku waara isku baashaala isku nagaada hana kala daahina baa la leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano salaamullaahi calaykum baa la yidhi bahda v o a soomaali waxaan halkan tahniyad dhalasho oo farxad leh ka daraya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dadka kale ah bay yidhaahdeen awowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awowe cali cabdi cali iyo ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi durow ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo maryan xaaji cabdulaahi durow awoowe maxamed xaaji cabdulaahi durow iyo awoowe sheekh aadan xaaji cabdulaahi durow iyo dhammaan ilmo durow baa la yidhi waxaa kaloo ku jira awoowe cabdicasiis xaaji cabdulaahi iyo awoowe matka xaaji cabdulaahi durow adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi iyo adeer yuusuf macalin cabdulaahi iyo ugu dambeyntii baa la yidhi adeer sheekh xuseen maxamed cali iyo adeer saney maxamed cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi durow reer cabdiwahaab cali iyo reer macalin cabdulaahi siday u dhan yihiin baa layidhi waxay tahniid dhalasho farxad leh halkan uga dirayaan abshir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi faadimo cabdiwahaab cabdi cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo janai taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii aanu soo dhaafnay janawari ee sanadka laba kun labaiy labaatan waxay leeyihiin allaha ka dhiga tii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heestii ismoog iyo codka fanaanka cawaale aadan
maxaa keenay afkumada ushiyo makan ama kaba dhammaanaheed kugu idheen keli aynigaa kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo laabaabusho irdho kuugu wacan ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada caddiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubakan dhallaan ku bilaawaya duqaad ilaahii dhashan ugu arxamaa caddiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya nimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa small dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilah ii dhashan ugu arxamaa haddii aan ismoo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa
codkaasi macaan ee cawaale aadan iyo heesta ismoog haddii aannu ka nimaadna caashaay warqadda gacanteeda ku jirtaa waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah salmaha mustaf xaaji isaaq fardowse mustaf xaaji isaaq shamse mustaf xaaji isaaq xafse mustaf xaaji isaaq j k mustaf xaaji isaaq jacfar mustaf xaaji isaaq zakariye mustaf xaaji isaaq cabdiqaadir mustaf xaaji isaaq mursal cali kerow axmed cali kerow maxamed cali kerow eedda faadime ibraahim iyo cabdulaahi salaad aadan mukhtaar dhegey aabba mustaf xaaji isaaq mustaf borow dhammaan asxaabtan waxa ay tahniyad aroos wacan u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda saabiriin mustaf xaaji isaaq iyo cabdirashiid cabdinuur cabdi oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley kamp waa hagaaga caashaay waxaan u soo qaban lahaa mar kale dhegaystayaasha iyo weliba bahda tahniyadda iyo hambalyada loo gudbinayo hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan aamina feer iyo weliba axmed cali cigaal
dhankastood ka eegtaba dhoolka qosol weeye igu soo dhawowo dhoole cayaara igu soo dhawowo dhoole cayaara anu dheela laba laba aad ay u mahadsan yihiin jacfar kuukaay iyo caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinayey barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha